madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan maxamed bare maxamuud iyo wasiirka wasaaradda dhallinyarada hirshabeelle maxamed xuseen ciinte ayaa magaalada jowhar ka daafuray mashruuca dhallinyarada iyo nabadda madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa ka warbixiyey muhiimada dhallinyaradan uu leeyahay mashruucan maanta laga daafuray magaalada jowhar
aadaan ugu faraxsanahay mashruucan dhallinyarada waxweyn ku soo kordhi doono inaan maanta ka daafurno degmada jowhar aad ayaan ugu faraxsanahay mudana wasiir kusoo dhowaa baan ku lahay dowladda hirshabeelle gaar ahaan caasimada jowhar mashruuc aada u weynaay ee la yidhaha mashruuca biyoxireenka sabuun qayb ka mid ah inay fusho daafurkeedii iyo sidii kufuli laheed inaad u timaado runtii mudana wasiir waan kugu bogaadinayna waana mahadsantaan ku leehay sidaan wada ogsoonaaba dhallinyaradu waa lafdhabarka ummaddan amba nambarka ugu weyn waay inaad isbedelkan iyo isdhexgalkan iyo nabadgelyada iyo horumarka intaba inaad qayb weyn ka qaadatiina laydinka rabaa annagana waxaan diyaar u nahay fursad kastee timaado wasiirku siduu hadda sheegay golaha wasiirada hadday tahay hadday tahay ma aragtaya golo kasta iyo hadday tahay hogaanka dhallinyarada intuba waa dad dhallinyaraah waa naga go-anta haddii la raalli ka noqdo mudana wasiir dhallinyarada in fursad la siiyo dadaal badanaa nagala rabaa runtii aadaanu soo dhaweynaya maanta qayb kamida qayb kamid a mashruuci weynaay ee biyo xireenkii sabuun in qayb kamida maanta aan daafurkeeda u joogno annagoo ewel asaga dhan daafurnay haddana qayb ka mid ah ee bilaabatay inaan daafurkeeda u joogno runtii aadaan ugu faraxsanahay waa naga go-an tahay mashruucaasu ummadda hirshabeelle wuxuu u leeyahay muhiimad gaar ah mashruucan wuxuu dhallinyarada magaalada jowhar ku xoojinayaa doorkooda nabadeynta xalinta khilaafaadka iyo maareynta kheyraadka dabiiciga ah sida dhulka iyo biyaha waxaana mashruucan iska kaashanaya dowladda soomaaliya hirshabeelle hay-adaha i o m iyo faw